wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowal goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan wadatashi oo isugu yimaadeen hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala deegaanada dowal goboleedka jubbaland kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee dowal goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adaha maxalliga ee ka howlgala deegaanada gobol goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid a agaasimayaasha wasaaradaha dowal goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ee dowal goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kulanka strategic coordination meeting raacsan yahay it sends a message fariin ay diraysa fariinta ay dirayso waxaa weeye adduunku inuu isbedelay wejiyo cusub la galay dhaqaalihii adduunku yaraaday makanismyadii iyo nidaamyadii loo wada shaqaynaya ay isbedeleen innagana inaan la imaano weji kaloo cusub way waxaa kaloo bixinaysaa hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee ka kala yimid meel walba ee jubbaland gaar ahaan gobolka gado oo maanta shirkan ka soo qayb galay waxay tusaysaa miisaanka uu leeyahay shirkan iyo magaca uu la baxay strategic inay runtii ay ka turjumaysaa waxaad la socotaan shirkan waxaan rabaa inaan idiin sheego wuxuu foundation ama hordhac u yahay shiraro ka waaweyn oo strategic ah oo ay ugu horeyso madaxdiinna hay-adaha caalamka iyo deeqbixiyaasha dalka oo ay dowladdu u bandhigi doonto nidaamyo cusub iyo sidaan u wada shaqayn lahayd shirarkan coordinationka ana wuu socon doonaa waana bilow cusub waana la derdergelin doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo haddii adduunkii isbedelay diblomaasiyaddii isbedeshay juqraafisiyaasadeedkii isbedelay taasoo ku xiran dhaqaalihii la siinaya wadamada soo koraya kulankan ayaa qayb ka ah kulmo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowal goboleedka jubbaland ay ku qabanaysa deegaanada dowal goboleedka jubbaland kuwaas oo lagu hadlayay horumarinta arrimaha bulshada